halkan gudihiisa laba naba laba nabadoon oo iska nabadoon beeleed ahaayeen ayaa magaalada gudaheeda lagu dilay oo nimankii nabadiidka ah ku dileen ma garan midna toddobaadkii horaa la dilay midna toddobaad xaliyaa la dilay waan gartay marka magacyadooda ma noo sheegi kartaa labada nabadoon ee la dilay toddobaadkan midkii toddobaadkii hore la dilay waxaa la yidhaha saydanaa xaajiyow nuurkey midka xali la dilina waxaa la yidhaha maxamed aadan jiis yaa dilay baad u malaynaysiin markaa oday dhaqameedyadaasi wa- walaala ee saad ogtihiinba ee cadow oo cadowga ummadda soomaaliyeed dad ahaa waddanka jooga kolley ummadan kale hadda wax ciifo ka dhexaysa amba ee, baraawa hadda ciifo qabiil taalla ma ay jirto dhibaato kale ma ay jirto dadka dhiigga dadka ay moodaan inay jannada ku aadayaan abaartii ee aa ilaahay ku waalan doonaahe dadkaas unbaa sababsadeen toddobaadkii hore ninka la dilay saydana xaajiyow nuurkay masaajid dhexdiis baa lagu dilay isagoo cisho ka soo baxeysaba kanna gurigiisa ayaa xalay ugu galeen ciidamada ammaankana ee dadaal badan ay muujiyeen saafaro laguma dhigan laakiin way i baxsadeen maxaad u malaynaysaa markaa sababta labadaasi hogaamiye dhaqameed lagu bartilmaameedsaday dadkan ma ogolo nidaamka dawladeed ma ogolo nabadoonada nabadoonna waxay ahaayeen ee, maamulka dawlad dawladeed ee la shaqeeyo iyo ciidamada ayay ahaayeen sidaasaa loo bartilmaameedsadan ee, naceeb dawladnimo dadka ku jira iyo diineed ayaa loo dilaan islan nabadoonada deegaanka degan waa inay nala shaqeeyaan shacabka dhammaa nala shaqeeyo haddaan nahay ee, wakiilada dawladda meesha jooga waa dad dawladooda jecel nidaamka xasalloonida jecel ee ayagana qayb bay ka ahaayeen waan gartay magaalada guud ahaan amnigeeda ka waran yaa gacanta ku haya amniga magaalada ma dowladda mise shabaab sidee xaaladu tahay isku socodka magaalada iyo magaalooyinka